الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر أذاكني باب بيان أن الآجال وحو بابي سيهي عدينتي لعديني آجاش وجمع أجل أمسية إيا أرزاق ذو inaanay iyo wixii kalaba dee aanay ziyaad ahayn nuqsaam ahayno oo laa taziidu aanay ziyaad ahayn camaa sabaqa bihi lqadaru qadarku wixii uu ku horeeyey ilaahay cilmigiisii azaliga kuba sabqay ruuxan ajalkiisu inuu ahaan ama risqigiisu inaanay kaba kordhahayn walaa tanqusu camaa sabaqa bihi lqadaru oo kollay labaduba halkan bay ama labada ficil ba camaas ay ku kala tacaluqiba ama ku tacaluqeen walaa tanqusu aanay nuqsaamahayna oonay ka dhinmahayn camaa sabaqa bihi lqadar bal taas buu baabkiisa iyo kale dee xadiidka iyo axaadiidka ama xadiidka ayaan arki doonaa insha allahu tacaala macnaa iyo maqsuudka dee waana umuurihii kol hore aynu usoo aragnay in ruuxa dee inta aanu dhalanba loo qorayo risqigiisu wuxuu yahay ajashiisu waxa ay tahay camalkiisu wuxuu yahay shaqi masaciid iyadoo waliba kitaabadaa wax kale ay kaba horeeyeen bal markaa umuurahaasi dee si ilaahay subxaana wa tacaala uu sii qadaray inaanu isbedel kuba imanahayn taas buu baabkeedi yahay caddaynteed xadaثna abu bakr bn abi shaybata w abu quraybin wlafd labi bakri qaala xadaثna wakiicu can miscari can calqamata bni marsadi can اlmugiirati bni cabdillaahi اlyashkuriyi can اlmacruur bni suwaydi can cabdillaahi qaala anahu qaal bal xagga sanadka kolley calqamatu bnu marsadna waa nin taabici ah oo dee dadkii iyagu bal kolley saxaabada wax ka soo gaadhay si aan laba kulmin kaba midoo hiqa aynu hore usoo marray weeye ama mugiiratu bnu cabdillaahi ilyashkuri waa nin taabiciya xaafid bnu xajarna wuxuu ka cabiraa hiqatu min araabica nin lagu kalsoon yahay inuu taabiciintii bal dabaqadii afraad yahay kitaabkeena mslim xadiidkan buu ku leeyahy hore umaynaan soo arag xadiidka duruqo dambena waa ku jiraaye laakiin waa xadiidkan wuxuu muslim kuba leeyahay oo hore inoogumu horeynba ninka umaynaan soo arag mugirat bn cabdillaahi bn abi caqiil ilyashkuri ama macruur bnu suwayd oo taabici weyna haaniye ah oo la yihi boqol iyo labaatanna waa gaadhay hore inuu usoo maro hiqa ah cabdillaahina waa ina mascuud qaala wuxuu yihi markaa cabdillahi bn mascuud qaalat umu xabiibata umu xabiiba waxay tidhi umu xabiiba waxay tidhi zawju nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay haweenadiisii ahayd waa ramlo binta abi sufyaan allahuma ilaahayow amticnii iigu raaxe waxaad iigu raaxaysaa bizawji ninkayga rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dee rasuulka ilaahay ah oo dee cumrigiisa ii dheere weeye wa biabi iyo aabbahay abi sufyaan abi sufyaan iyo biakhi mucaawiyata manaa way ducaysanaysaa sidanay ku ducaysatay rasuulka ilaahiyna uu maqlayaa oo waxay weydiisanaysaa ilaahay weydiisatay bal dee inuu iyada ugu nicmeeyo ugu raaxeeyo in cumrigoodu dheeraado ciddan ay magacowday qaala cabdullaahi baa wuxuu yihi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi qad sa'alti illaaha ilaahay waxaad weydiisatay liajaalin ajaal madruubatin macnaa la xadeeyey oo la gooyey wey iyo wa ayaamin maalmo macduudatin tirsan iyo wa arsaaqin risqiyo maqsuumatin la qeybiyey oo ujeeddadu wax ilaahay dee qadarkiisii ku horeeyey oo ajal markaa xadaysan oo waqti le ah ay dhammaato waqtigaasna aan ka soo horreyneyn kana dambaynahaynba ayaad waxa weeyaan ilaahay weydiisatay oo dee taasaad ka dalbaysaa lan yucajila ilaahayna ma dedejinayo oo shay an shay umuuraha ka mida sidan aajaashi qabla xillihi ama qabla xallihi labadaba culimadu halkan way kuba dabdiyeen khaasatan mawaadicda inoo imanaysa o dhan ee halkan ugu horeeyo waa dee sugnaanshihiisii iyo isagu uu sugnaanayey oo kaas horteed iyo waqtigiisii hortii aanu soo dedejinayno haddii laba yidhaha xalla alajalu iyo xalla adaynu iyo wixii la midka ahaa iyo xillu xallan wa xillan bimacnaa wajaba de weeyaan wuu sugnaaday waqtigiisii baa gaadhay taas baabay tahay haddii xillan iyo haddii xallan laba yidhaahaba haddaba aanu waqtigiisii hortii ilaahay soo dedejinahayn aw yakhira ama aanu dambaysiinahayn shay-an shay can xillihi waqtigiisii uu sugnaanayay aanu ka dambaysiinahayno macnaa aajaal iyo cumri waqti ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray waqtigiina aan ka soo horeynahayn aan kana dambaynahayn baad weydiisatay oo dee ducadaadan ilaahow fulaan cumriga u dheere ajashina waa xadaysan tahay cumrigiisii taasi ma kordhinayso waqtigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dee u qadaray ee cilmigiisii kuba sabqay ayuun baaba ajashina ay dhammaanaysaa bal haddaba taasaa ducadaada ahayd marka rasuulka ilahi wuxu uhi walow kunti haddaad tahay sa'alti illaaha mid ilaahay weydiisatay oo haddaad ilaahay weydiisato an yucaydaki inuu kaa badbaadiyo kaa ilaaliyo min cadaabin cadaab fi naari naarta adee waa cadaabka naareed aw cadaabin cadaab fi lqabri qabriga dhexdiisa kuwa inuu kaa badbaadiyo kaana ducadaada aad taa ku ducaysato eed ilaahay taa weydiisato ayaa ahaan laha khayran mid kaba khayr badan ee waxaan aad imika kuba ducaysanayso waa afdala ka fadli badan oo kaba mudan bal markaa taas baa rasuulka ilahi yihi waanu inoo soo socdaa insha allahu tacaala kalaamka xadiidkiiyo taas halkan dee cibaaradana inooguma sugnayo rasuulka ilaahi hadalkiisa nahyin uu ka nahiyey ducadan oo inay ku ducaysato biziyaadati fi lajal kumaba sugna ee wuxun baaba kuba sugan dee maxaa mudan waxa fadliga badan ee isaga mudani waa iyadoo dee umuurahan ducadeedu cibaadaba ay tahay waxa weeyaan oo arrinku uu yahay cibaadaba inay kuba ducaysato taas baaye laakiin nahyi imaka halkan kuma sugno taaha ku ducaysanina xadiidka inooguma sugne bal wixii kalaamka intaa dhaafsanna waa inoo soo socdaaye laakiin horta nahyi inooguma sugne rasuulka ilaahay muxuu ku hanuunayaa sii mudnayd sii roonayd intay ay dee waxyaalo go-an oon isbedelahayn oo aan codsiga la codsadaana aanay cibaado ku sugani jirin aan laynana farin laguma ducaysanayo wixii bal matalan xataa isaguba qadar haba ahaadee laakiin dalabkan aan dalbayna iyo baryadani ay cibaado tahay laynaba faray cibaadana inoo noqonayso qadarku waa halkiiba oo wixii iyaduna dee kolley wixii cilmigii ilaahay asaligaha ku sabqay tanna waa la miduna isma bedelaye dee taas baa kaaga mudan oo cibaaday kuu noqonaysaaba taasba weeyaane laakiin nahyi imika horta maaha waay wixii intaa dhaafsana insha allah bal kalaamka imaam nawowi raximah اllahu tacala waan soo naqlin doonaa qaala wuxuu yihi ibnu mascuud baa odhanaya wadukirat waa la sheegay cindahu rasuulka ilaah agtiisa alqirad alqiradatu daayeerada oo qiradadaa lasoo hadal qaaday macnaa dad baa dee yidhi waa malaa waa wax la masakhay oo dee waa tan qur'aankii ay kuba sugan tahay in qolooyin reer bani israa'iil ama dawaa'if ka mid ahaa qirado lagaba dhigay kunuu qiradatan khaasiina bal matalan qirado lagaba dhigay markaa dee waana tan daayira ay joogaan tibaa markaa lasoo qaado dee iyadoo sa loo soo qaadaya ay tahay inay dee dadka la masakhaye markii hore dadka inay kuwan joogaaba yihiin ti qaala miscarun miscar baa wuxuu yihi waa imaamkii xadiidka sanadkiisa inoogu sugnaa sanadkuna min awalihi ilaa akhiri waa sanad reer kuufa a weeye wawraahu qaala waxaan u malayn inuu yidhi ee isagu sheekiisii dee riwaayadii xadiidkana waalkhanaaziiru oo markaa maxay aan idhaahno wadukiratu waa la sheegay cindahu rasuulka ilah agtiisa waxaa lagu hadal qaadiyay alqiradatu iyo waalkhanaaziiru oo min maskhin dee ah bal waxa weeye maskhintaa dee ummado ama qoom laba masakhay taas dee ahaanshaheeda min kownihaa maskhanba taas baa la hadal qaaday oo rasuulka ilaahay agtiisii laguba xusay taas oo macnaa waxa weeye khanaasiirtuu shaki kaba galay in dee khanaasiirtan markaa joogta iyo markaa daayiradan iyaguba jooga ay maski yihiin oo ay yihiin min kownihaa maskhan taas baa la xusay oo la hadal qaaday markaasaa faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay lam yajcal ma yeelin limaskin waa qoom la masakhay oo abuurkoodii la bedelay naslan tafiir umuu yeelin walaa caqiban macnaa wax nasriyo u yeelay ma jirta marka hore waa la masakhay marka dambe way dabargo-ayeenun ama waa la halaagayey oo marka qaridan dee xayawaanadan aan arkaynaa ma aha qoomkaa hore la masakhay tafiirtii kaba hadhay maaha iyo nasligii waqad kaanat way ahayd o alqiradatu walkhanaaziru qabla dalika intaan kuwaaba la masakhin ee iyaga kuwaa dembigii ay geysteen loo ciqaabay ee ciqaabtoodiina laga dhigay in daayero ama doofaara lagaba dhigo hortood bay jireen kuwani waa abuurkii xayawaanka kale ilaahay abuuran bay kaba mid ahaayeene wixii la masakhay way dabar go-een nasri ma yeelan xadiis baa kolley kuba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo jiirka kaba hadlayey waxaa la waayey ummad reer bani israa'iil kaba mid ahayd oo marka waxaan u malaynayaaba inay iyaga yihiin oo dee haddii loo dhigo makacaano geeriyo waxaa ma taabanayso iyaguna geeriyo shaqo kumay lahaynba dee reer bani israa'iil oo ilaa ma xarama israa'iilu calaa nafsidi waata de marka waxyaalihii kalena ama dee xayawaankii kalena waxoodii way cunaysaa laakiin bal taasi waxay in rasuulka ilaahi intaanu ogaantan intaan san looguma soo waxyoon baa arrinkaa hore weliba danina uu yihi waxaan u malaynun xadaثna abu quraybi qaala xadaثna bnu bishri can miscari bihada اlisnaadi غayra ana fii xadiiثihi xadiidkiisa waxaa kuba sugan can ibni bishri wawakiicin jamiica min cadaabin fi الnaari marka damiirkan damiirkan hayra ana fii xadiiثihi abu qurayb baan u celinaynaa markii horena abu qurayb waynu soo aragnay xadiidkiisa oo wuxuu la socday abubakr ibnu abi shayba wakiic uu ka warinayay markii hore imaka dariiqana moxamed ibnu bishri baa soo kordhay wakiicii horena waa jira haddaba riwaayadan dambe ee imaka halkan ibnu bishri uu kaba warinayo wakiicnaba raaciyo isaga riwaayadiisa abu qurayb maxaa ku sugnayd cibaaradan غayra ana fii xadiiثi wa fii xadiiثi abi quraybi can ibni bishri wawakiicin jamiica xalay iyagoo wada dhan oo markaa lafdigii hore haddaanay inooguba sugnayn kaa hore abubakr ibn abi shaybe laftigiisii buu noqonayay ee lafdiga abu qurayb waa kan ama ha noqoto riwaayada wakiica mata ibnu bishrin eh min cadaabin fi الnaari wa cadaabin fi اlqabri oo waxa weeyaan min cadaabin fi naar marka horeba inooguba sugnayde aw cadaabin fi اlqabri aw baa taalay halkanse waa wow oo min cadaabin fi الnaari wa cadaabin fi اlqabri oo bedel aw bedela aw baa wowitaalay uu nimaka riwaayadiisan dambe ay tahay xadaثna isxaaq ibnu ibrahim alxandaliy waxajaaj bnu shaaciri walafdu lxajaajin qaala isxaaq akbarana waqaala xajaaju xadaثna cabdالrazaaqi qaala akbarana hawriy can calqamata bni mirsadin marsadin can اlmugiiraةi bni cabdillaahi lyashkuriyi can macruuri bni suwaydin can cabdillaahi bni mascuudin markii hore can cabdillaahi buyna yidhi sanadku laakiin waa sanad kuufa oo dee waa cabdillahi bni mascuud imaka waa kanba cabdillahi bni mascuudina yidhi intii hore bal matalan sufyaan thawri baa halkii miscar inoo yimi oo miscar ba intii ka dambeysay waa dee sanadkii horeynu soo maray qaala wuxuu ihi ibnu mascuud qaalat umu xabiibata umu xabiiba waxay tidhi allahuma maticnii bizawji rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam iyo wa biabi aabbahay abi sufyaan ah wa biakhi walaalkay mucaawiyata mucaawiye ah igu raaxeeyo iida iyo cumrigooda dheeree faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam inaki adigu sa'alti illaaha ilaahay baad weydiisatay oo ilaahay waxaad ka dalabtayba dee ood weydiisanaysaa liajaalin ajaal madruuba macnaa dee xad iyo waqti leh waqti loo gooyey oo loo qadaray iyo waa ahaarin raadad in la dheereeyo mawduucatin lagu joogsanayo dee ruuxu intuu nool yahay raad waa leeyahay waa soconayaayo raad buu leeyahy kol hadduu dhinto raadkiisi waa dha markaa uu dhammaaday balmar-u maa caasha mamduudun lahu aharu bal markaa de intaa dee waa cumrigii unbay tana tahay waa ajaashi oo dee intaa ajashiisa iyo cumrigiisu ay baaqa tahay aahaartiisi a jirta waana ku joogsanayaa tallaabadiisii waa taas loo qadaray waana tallaabadaa u tirsan marka dambe laakiin uu dhinto dee raadkii meeshii uu kaba baxaya iyo wa arzaaqan arzaaq maqsuumatin la qaybiyey laa yucajilu mana dedejinayo ilaahay shay an shay minhaa ajaashi iyo arsaaqdii iyo waxyaalaha kaba mid ah qabla xilihi waa sugnaanshihiisii iyo wujuubkiisii iyo taa horteed walaa yu-akhiru ma dambaysiinayo oo shay an shay minha iyada kaba mida bacda xili intii uu sugnaaday waqtigiisi gaadhay dabadeedna waa ajaashi kama dambaysiinaya laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun oo kaa ilaahay yidhi ba de macnaa saacadna kole haddii ajashoodu timaado ajashoodu uu yimaado saacad kama horeynayaan kamana dambeynayaan walow sa'alti ilaahi bal haddii ay laakiin dhici layd inaad weydiisatay ilaahay an yucaafiyaki inuu kaa caafiyo kaa badbaadiyo min cadaabin fi الnaari wacadaabin fi اlqabri lakana khayra laki kaas baa adiga ku fiicnaan lahaa oo ku khayr badnaan lahaa qaala wuxuu ihi ibnu mascuud faqaala rajulu nin baa yihi ya rasuula اllahi alqiradatu wاlkhanaaziiru hiya mima musika waa tan hadalkii hore wadukirat cindahu lqiradatu waa kan dikrigii si loo hadal qaadee loo xusay oo daayeerada iyo doofaaradu hiya iyadu mimaa musikma wixii la masakay bay kaba mid yihiin de maski waa dhacay ma iyaga kuwan joogaa bay leeyihin waa kuwan imika joogaa ma kuwii la masakay markii hore ibnu aadamka ahaayee la masakay bay kaba mid yihiin faqaala الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam in اllaha caza wajal lam yuhlik muu halaagin qowma aw yucadib waa shakun un o markaa noqoto lam yucadib ma cadaabin qowman qowma oo dee isagoo abuurkoodii bedelay taa kumuu halaagin ama kuma masakin kuma cadaabin oo fayajcala lahum uu yeelo nasran tafiir iyo inay sii tarmaan oy xayawaankii kale la mid noqdaan ee ilaahay sidan uu abuuray taas waina alqiradata daayirada iyo walkhanaaziira kanuu qabla dalika waqtigaa horteed bay jireen bo kuwan maski waa qabla mask qabla dalikadu waa qabla maski bani israa'iila way jireen markaa maskigii ka mid maaha weeye waa xayawaan sidiisa ilaahay u abuuray oo xayawaankan kale uun la midka ah waxa weeyaan kuwii la masakay way dhammaadeen way dabargo-een oo iyaga kuwaasi marka dambeba way way tirtirmayeen ama ilaah baa baabiinayo halaagayeyba cibaaradan kanuna kolley waawdan waa uljamaaco wixii caaqila loo isticmaalahaa caaqil ayaa loo isticmaalaa dee weliba mudakar ah markaa halkana waa xayawaan qirada iyo khanaaziir lafdigii horena kanat baaba ahayd oo de waa sii ahayde lakiin halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay damiir alcuqalaa waxaa loola yimi waa majaaz ahaano waxa ka horeeyay la socdaan baa qowman iyo qowman baa la socoto inay dee laba socdaan waxyaalo keenaya inay dadkii cuqaladaa wax la wadaagsadeen iyo taas ayuunbaa tan tacbiirkanba keenay oo sa ra-aytum lii saajidiin nebi yuusuf oo kale shamsadii iyo xidigihiiyo taas uu lahaay wa kulluhum fii falakin yasbaxuun oo dhulkii iyo waxyaalihii kale dee ilahay cadcad iyo dayixii uu sheegayba oo kale iyo bal umuurahaas weeyaan oo dee waa kolley mushaarakadan lilcuqalaa wuxuun ay la wadaagsadeen san imaka arrintan hore dee siyaaqan ay wada socdaan oo kale iyo taasun baa cibaarada keentee asalku wuxuu ahaa inaan wowda laga cabirin xadaثanيi abu dawuud sulayman بn macbadi qala xadaثana الxuseyn بn xafsi qala xadaثana sufyaan wthawri bhada اisnaadi غayra anahu qaala wuxuu uhi wa aahaarin mabluqati halkaa aahaarin mawduucati bedelkeeda waa raadad la gaadhayo dee iyadu tirsan oo ilaa ay dhammaanayso nihaaye lahum weeye qaala bnu bacbadi warawaa bacduhum qabla xilihi halkan qabla xalihidan bedelkeeda waa taniri labadaba waa la aqriyay qabla xilihi bay yidhan ay nuzuulihi intaanu waxaan sugnaan weeyeenu waajibin ama sugnaano xala daynu ama xala alajalu yaxilu xalan iyo xilan waa taani bimacnaa wajaba wasabata weeye waa sugnaaday markaa nuzuulkuna waa taas haddii la yidhaha xala almakaanana meeshii uu degay weeye almaxalla waa meeshii la degayey taas bay tahay oo bal adigu macnu kaa weyn bal kolle xadiidka iyo dee duruqdiisi way noo dhammaatay dee arrinkii horeynu soo hayno kitaabulqadar baynu aakhirkiisii ku jirnaaye inay tahay shay kastaaba inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta oo arsaaqda ay kaga mid tahay aajaashi kaga mid tahay qadar inuu yahay wax imaka arrinku la bilaabayo markaa uu bilaabo un kolba midba wax loo goynayo ama lagu ogaanayo ilaahay ku ogaanayo arrintu inaanay ahayna waa taaynu dee iimaankiiba aynaga mid tahay iimaankeena arkaantiisi alimaanu bilqadar waa taa aynu soo marrayna ilmuhu markaa uu calool galo iyadoo kitaabadana iyadna wax ka horeeyey jiraanba dee kitaabada xataa lowxulmaxfuudkana dee cilmiga ilaha zaligaa kaba horeeye uu jiro soo marayna dee intan maqaadir alkhalaa'iq ilaahay qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana inuu qorayba ama taas ba waxa weeyaan lakiin in ajashiisii la qorayo risqigiisii la qorayo ee camalkiisii la qorayo bal markaa taas baa dee waa horta xadiidku waa taas oo waa umuurtan rasuulka ilaahay jawaabtiisan iyo arrintan arrin baa halkan culimadu laba yimaadeen horta sheekhu wuxuu kaba cabiray nahyintan rasuulka ilaahay ducadii kaba nahiyey biziyaadati fi اlajal sababta uga nahiyena ay ahayd dee waxani waa wax la dhameeyey oo wax faa'iido oo kugu sugani maba jirto taas gees kalena uu ugu yeedhay inay ilaahay weydiisato inuu cadaabka ka badbaadiyo ruuxani inuu cadaab gelayo iyo qabri in lagu cadaabiyo inuu janno gelayana isagoo mafruuqun minhu taas waa qadar iyo qadar marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay de haddii ay noqoto see ajashiba wax loo dhameeyey ay tahay ayaa ruuxani shaqi ama saciid wuxuu yahay iyadna mafruuq ay tahay bal taas waa arrin culimadu ay isweydiiyaan oo halkana sheekuu jawaabtiisa kaba dhigay laakiin waxaan leeyahay markii hore horta nahyi xadiidka inoogu sugani ma jirto sheekhu nahyi ha kaba cabiro waxaa kuba sugan un rasuulka ilaahay oo leh san aada imika ku ducaysanaysaa wax kale oo kaaga fiican baa jirta duco kalea kaaga roon ee imika ma odhan maxaad ugu ducaysatay ha ku ducaysanina taasoo kale ha weydiisanine laakiin waxa ay tahay uun in waa waxa uu inagu hanuuninaya rasuulka ilaahayna iyada ku hanuuniyey innagana inagu hanuuniyaa sii mudnayd iyo saa fiican bal taas iyo horta taas oo imika nahyi meeshii ma jiro sheekha cibaaradiisu taabaate ama arrintan kale oo dee culimadu ay halkan xadiidka markay ka hadlayaan inoo sheegaan oo tan oo ah ajashii iyo marka la eego cadaabkii iyo dee janno iyo waxyaalahaasi markaan qadar eegno waa isla mid mid kastaaba wax la gooyay oo lagaba faaruqay midna waa kan rasuulka ilaahay le kan dee inaad kuba ducaysato may ahayn ama waa laga roon yahay midna uu tilmaamo uguba yeedhay inay kuba ducaysato iyadoo xaggaa wuxuu dhexeeyaaba aanu jirin bal taa waxay kolley jawaabta culimadu ay tahay in mid kastaa horta dee qadar markay noqoto waa wax la dhameeyey oo hore loo dhameeyey oo lagaba faaruqay laakiin maxaa jirta adducaaءu bالnajaati min alcadaab ama janno hiritaankeedi iyo cadaabulqabri ka badbaaditaankiisii iyo waa layna farayo inu gees waxay markaa noqonaysaa baryadan ilaahay la baryaye taa la weydiisanaya waa duco layna faray oo laynoo jideeyo cibaado weeye marka cibaadaadkan kale layna faray san dee salaadii iyo soomkii iyo dikrigii iyo saan iyadoo saynu soo marnay qadar la ysku hadlaynayo aan looga tegayna rasuulka ilahi yihi icmaluu fakullu muyasaru limaa khuliqa lahu ayay ducadana walow dee ducadna asbaabihii laynoo jideeyey ay kaba mid tahay ay nafci leedahay oo wixii bal matalan bal sida xadiidkuba yimi wixii degay ee qado ahaa iyo wixii aan weli iman labadaba ay wax kaba tarayso laakiin de waxaaba ah sababtana iyo musababaadkii labadiba waa taqdiirkii ilaahay shaygan shayga ilaahay buu sabab ugaba dhigay ducadan waa waxyaalihii addoonkana laguba addoonsaday ilaahayna uguba dhowaanayay bal sababna u noqonayo la arko iyadiyo sababteedi iyo musababkeedu inay qadaranto bal adigu tay ku kala farqiyaan waxa weeye de inaad ilaahay weydiisato ilaahu cimriga ii dheere ilaahu risqiga ii waasici waa duco iskaba banaan kolley markay noqoto oo nahyi meeshii ma jiro laakiin cibaado maaho ajri lagaaga qorayo ilaahu risqigii waasiciyo taasoo cibaado ahaana tan kalese ilaahay oo la weydiiso badbaado iyo khaatimo fiican iyo waxyaalahaasi waa wax laysu jideeyey oo layna amrayba in isticaadadan xataa waataynu soo marnay salaada dhexdeeda markaa intaynaan kaba bixinaa taxiyaadka inaynu isticaadadan oo kale ilaahay cadaabka naareed iyo cadaabka bal rasuulka ilahay uuna amre waa shay lana farayoo dee shay lagu faray markaad laba imanaysana waa cibaado aad gudanayso salaadii iyo soomkii iyo kuwaasay laba mid yihiin salaaddii iyo soomkii bar markaa jaanibkaas bay tahay dee arrintaa kale aan sheegayaana in shaygan ducada ah ilaahay subxaana wa tacaala shaygan dee xusuulkiisii baabuu sabab ugaba dhigay asbaabtii bay kaba mid tahay waxaaba dhacaysa dee hadday waxaan iskuba xidhnaayeenoo ruux hadduu ducadaa la yimaado in balaayadaa lagaba daafaco ama balaayo kuba tima ay kaba fududaato labadiiba qadarkii bay kaba mid yihiin saa waxa weeyaan nuun imika dee waxyaalahan kale inaguba imaniyo asbaabtan aan laba imanayna labaduba taqdiirka ay u yihiinoo bal arrintay ku kala duwan yihin waa jaanibkaas inay tani tahay shay layna faray oo laynoo jideeyo oo layna amro cibaadaha ama cid dee laynama farin inaan ilaahay cumri dheer iyo waxyaalaha caynkaasa weydiisano tani markaa faritaankaa layna faray laynooguba yeedhay bay dee cibaado kuba tahay aan ku cibaadaysanayno ajashu wax dee mafruuqa iyo umarkan arrinkan kale shaqaawiya sacaada iyadna wax la dhameeyey haba noqoto dee icmalu kullu muyasarun lima khuliqana waati aynu soo mareen bab fi اlأmri bاlquwaةi wa tarki اlcajzi wاlisticaanaةi biاllahi wa tafwiid اlmaqaadiri lilahi tacaala waa xadiidkii inoogu dambeeyey kitaab اlqadar wuxuu yihi markaa baabun waa wuxuu u baabaysan yahay fi lamri amarkii la isfarayey bilquwati quwada kolle xadiidkay dee in quwadii hadday daacadii iyo wixii kale ku anfacayeyba laba tahay waa ruuxu quwadii dee la isba farayey iyo dadaalkii iyo ijtihaadkii iyo wa tarki اlcajzi wahsi iyo cajzi ka tegiisa lagaba tago walisticaanati biاllaahi ilaahayna kaalmaysi la kaalmaysto la tala saarto watafwiid almaqaadiri ila allahi wixii dee qadaree yimi iyadii hadduu qadarkii dhacay markaas dee loo hoggaansamo oo lagu raali noqdo oo ilaahayna maqaadirtiiya waxyaalihi bal amarkiisi iyo taqdiirkiisi loo hoggaansamo weeye la aqbalo lagu raali noqdo bal taas buu baabkeediiya kolle xadiid weeye weyn oo muhim ah ama aada u weyn dee axaadiidta rasuulka ilaahayba waa taa wada muhimka ee wada waxyiga ahbe marka arrimahan uu tarjamada dhigtayna wuu inoo kulansanaya waxuu yihi markaa mslim xadaثna abubakr بn abi shaybata wbn nmayri qala xadaثna cabdالlahi بn idriisa can rabيcaةa bni cثmaana can mحamed bn yaحya bni xabana can اlأcraji can abi hurayrata qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm bal sanadka waxaan rabيcaة bni cثmaan ahayn waa dadkii kitaabka kusoo noqnoqonayay dee xabaana usradan isaga kole waa ninkani usru kasoo jeedaa magacani uu ku jiro abtirsiintooda bal maalan kuwana waa dhowrna kutubtana inooguba sugan axaadu way fatxisantuna waa xabaan waana saiba xarakaysanee sawaabkaa ninka aynaan hore usoo aragi waa rabiicatu bnu cuhmaan kole aimo kala duwani way tawsiiqiyaano waa nin hiqa idhaahaan xaf bn xajarna wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu awhaam waa nin run badane laakiin kolkol malaa xagga xifdigiisa ayaan aada u adkayn oo waxyaalo akhdaa iyo awhaami way kaba dhacaan markuu kolkol wax warinayo waana saadisu kaba dhigaa ama dadka adigu dee atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa un dheh bal dee raggii ugu waaweynaa ee saxaabada qaarna yaanay la kulmina sooba gaadhay waatuu isagu kaba dhigo kolley kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay kitaabkeenna ahaynana xadiidkan buu kuba leeyahay wuxuu uhi marka abu hurayra qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam almu'minu ruuxa mu'minkee alqawiyu xoogga leh xoogga leh ayaa khayrun khayr badan waa xabu ila llahi loo jacayl badan yahay ilaahay xaggii oo ilaahayna kaba jecel yahay min almu'mini mu'minkii addaciifi daciifka ahaa tamarta daraa oo mu'minka xoogga leh ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minkaa xoogga leh ayaana ilaahay ka jecel yahay mu'minkii daciifka ahaa laakiin kol haddii dee iimaankii la wadaagsayu mid kastaba mu'min yahay wa fii kullin khayrun mid kastabana waxa ku sugan khayr baa ku sugan kan qawiga ah wa fii kullin min alqawiyi wadaciifi khayrun baa ku sugan oo dee iimaankii way wadaagsanayaan kolley kan daciifkiina waxyaalo dee kan kale uu karayo yaanu karinba yaanu laba iman be dee cibaadaad iyo wax wanaagsan uu laba imanayaa way jiraanba bal taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley qawiga imika halkani dee waxa weeyaan un oo dee tan imanka imaam nawowi halkan kuma fasirayo cazimatu الnafsi wاlqariixati fi umuuri اlaakhira waa siduu kaba cabiray waa qasadka adag waa ruuxa dee dadaalka badan iyo qasadka xooggala leh xagga marka la eego umuurta aakhiro wuxuu isaga qurdubi kaba cabiraaba waa alqawiy اlbadani wالnafsi almaadi اlcazima aladi yasluxu lilqiyaami biwadaa'ifi اlcibaadaat waa ruuxa xoogga lehee marka la eega badan ahaan iyo naf ahaan haddii qasadkii adka aanu jirin caziimadii qalbi aanu jirin kolley quwadii badanku wax saasa ma tarayso ee caziimadiisu ay tahay midda adag iyo qasadka adag leh ee u suubanaya inuu u qumo cibaadaadka wadaaiftoodii hadday soom tahay iyo hadday xaj tahay iyo hadday jihaad tahay iyo macruuf laysfara hadday tiyo munkar layskaba nahiye hadday tahayo waxa asiibaya ama umuuraha kuba gaadhayo u adkayso oo kuba sabro bal marka caynka caynkaase waxyaalaha dee diinku ku xoogoobayo weeye ee diinkii ku adkaanaya ama ku quwaysanayo oo dhan kelimadii muslimiintuna ay sare ugu kacayso ruuxii isagoo awoodda iyo quwada u lahaa kaasi waa ka khayr badan yahay kii kale ee isagu aantaa kuma sifoobin ee mu'miniinta walow dee xagga inuu mu'min yahay inuu dadkii muslimiintaa sawaadkoodii badanayo inuu wadaaifta cibaadaadka dee qaarkood laba imanayo taa khayr isagaba ugu sugan yahay laakiin xadigan ama waxaan weyne quwada caynkana lagaba helaye khaasatan acmaasha caynkaasaynu sooba tirinay xadigaas baa isaga dhaafaya khayrka jaanibkaa kaba imanaya iyo nafciga badanee kaasi leeyahay baanu lahayn ee bal haddaba mu'minka isagu waxa weeyaan quwada nafeed leh quwada caziime leh adkaysigaa badan oo acmaasha u adkaysanayo kuba sabrayo wixii dhibee kuba gaadhayay acmaashii jihaadkii kala mid iyo amarkii macruuf iyo nahyigii munkar iyo acmaashii kale xaj iyo jihaad iyo dee salaad iyo wax kastaba lahayd iyo soom iyo ruuxa caynkaasi isaga ka khayr badan kii kale oo wuxuu halkana sheekhu leeyahay ruuxa dee sifadaa lagaba helay ee quwada caynkaasa ku sifoobay أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في الضرب وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصري على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله oo wuxuu leeyahy ninka caynkaasa dee quwada caynkaasa leh xagga marka la eega dhiiranida uu jihaadkii ku dhiirado ee uu degdego bixidii loo baxayay iyo taas xagga marka la eega qasadkiisa adag iyo adkaysigiisa adag macruufka dadka la fariyo munkarka lagaba nahiyayo wixii dhibee jaanibkaa ku gaadhayba uu kuba adkaysanayo xagga raqbadiisa badan ee salaad iyo soom iyo adkaar iyo cibaadaadka kale iyo nashaadka badan uu taas u leeyahy ilaalinta badan uu u leeyahay ayuu kii kale kaga badan yahay oo saasuu ugaba khayr badan yahay kii daciifkaaye umuuraha isagu aan kuba sifoobin walow dee aslan iimaan kol hadday wadaagsaneen mid kastaba khayr kuba sugan yahay taasi marka rasuulka ilaahay wuxuu yihi ixris ku dadaal khiaabku waa ruux kastoo dee kulu man yataata minhu khiaab inaga iyo cid kastaba keyrkeed dadkii muslimiinta la hadlay ruux kastoo muslima exris waxaad ku dadaashaa calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya waxa adiga ku anfacaya wixii ku anfacayey waa diin ahaan wixii ku anfacayey dunya ahaan iyo addunya ahaanna wixii ku anfacayay ku dadaal taas baa rasuulkii ilaahay yihi exris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi ilaahayna kaasho ilaahay tala saaro kaalmo weydiiso de haddii ilaahay kugu kaalmeeyo waxaad isku dayeyso ee ama umuur diineeda ama umuur aakhira iyo umuur adduunye ah kaas dee waad gaadhi laakiin haddii ilaahay kugu kaalmeyn waayo iyada taasoo naftaada iyo waxyaala iyo quwo iyo garasho iyo wax kale intaad iskuba hadlayso aad isticaanadaa ilowdo meel ma gaadhayside ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjiz ha wahsanin oo ha ka caajisin ha kuna gaboodfalin waxyaalaha adiga ku anfacaya dalabkiisii iyo baltaas xadiid kolley waa arrin aada u weyn baa inooguba sugan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkan laba arrin bal dee taa hore dabadeed laba arrimood buu ina wada faray midi waxa weeye inaynu aada iyo aada ugu dadaalno wixii aynu ku intifaacaynay eeg ixris calaa maa yanfacuk waxaynu ku intifaacaynaa wixii umuurtii diinteed oo dalabkii cilmiya wax ka umuurtii diinteeda guud ahaanna oo kala qaadin waa sax waan kuba intifaacaynaa umuurihii kale adduunyo aynu diinteenna ula u kaalmaysanaynay diinteenna ilaalinteed ruuxii hadday noqoto dee umuurtiisii adduunye dadkiisii iyo naftiisii iyo waxyaalaha siyaanadooda iyo dhowritaankooda wixii uguba kaalmaysanayay umuurtii diintiisa uguba kaalmaysanayay ruuxu inu aad iyo aada uguba dadaalo oonu taa walaa tacjiz aanu ku gabood falin waayo haddii tafriid iyo taqsiir xaggaa kaba yimaado isagii taqsiir baa loo nisbayn sharcan iyo caadi ahaana ruux lacanaanta buu noqone horta bal ruuxu inuu taa ku dadaalo dadaalkaa aada iyo aada u badanna haddii aanu arrinkan kala raacin isna ruuxa meel ma gaadhsiinayo bal markaa rasuulka ilaahay muxuu inoo tilmaamaynaa marka uu ruuxu dee dadaal heerkii ugu sareeye gaadhu bacna dadaal aada iyo aada u badanna dadaalo isagoo taa dadaalaya inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ku tawakulo tala saartuu weydiisanayo inuu ugu kaalmeeyo isagao umuurihiisana umuurtiisana uu ku dadaalayo ee wixii anfacaysaye aad iyo aad isugu hawlayo eenu halkaa kana wahsanahayn ka caajisahayn intii karaankiisa ahayd iyo wixii awoodi ay u saamaxaysayna uu laba imanayo haddana ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaalmo weydiisto marka ruux hadduu labadaa dariiq maro eg waa alxirsu calaa maa yanfacuh intii karaankiisayd buu ku dadaalayaa waa umuurtii diineed iyo umuurtiisii adduunyaba wixii isaga wuxu taraya anfacayay ayuu intii karaankiisayd ku dadaalaya kama wahsanayo kama seexanayo kuma gaboodfalayo ilaahayna subxaana wa tacaala oona quwadiisan iyo aqoontiisan iyo waxa aanu isku hadlayne ilaahay hadiyo goor kaalmo weydiisto khalaas madluubkiisii u gaadhaya waa ku liibaanaya taas oo kale oo de waxa weeyaan khayrkii ugu badnaa buu markaa gaadhi wixii uu ku anfacaya ku dadaalayay horta waa gaadhaya dee ilaahayna waa u barakayne waa kaas laakiin hadduu labadaa dariiq uu gees maro masalan ijtihaadkii badnaa buu laba yimi intii karaankiisayd waa dadaalaya har iyo habeen wixii anfacaya oo ordaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isticaanadiisiibu iskaba iloobiyo taalasaarkiisii isagiiyo naftiisa haddii la isku daayo dee kolley shaydaan iyo hawiya wax kalena way soo gelayaan oo markaa wax waxu tara ma noqonayso haddii bal masalan waxa weeye isagoo tawakulkiilo waa tawakulaya uu dee tafriidka laba yimaado wahsi laba yimaado ma dadaalayo wixii lay qoray baan heli buu leeyahay taasi waa taa caad ahaan iyo sharci ahaanba laguma canaananayo taksiir loo nisbaynayo marka waxaan leenahay waa laba arrimood oo waaweyn oo waa wixii wax lagu gaadhayey ruuxuna madluubkiisii ku gaadhayay inaan wahsi iskaba ilaaliyo gaboodfal uu iskaba ilaaliyo wixii anfacayay inuu kuba dadaalo waxaan anfacayaana arrinkii diineed iyo umuurihiisii aakhire iyo umuurihiisii adduunyaba waa taas wax gaara maaha diintii un maaha waa diintaadiyo adduunyadaadaba wixii ku anfacayay ku dadaal arrinta labaadna rabbigaa subxaana wa tacaala kaasho tala saaro had iyo goor isaga isu dhiib maangal waxa weye quwadaada iyo garashadaada iyo waxaan iyaanay ku muuqanin rabbigaa subxaana wa tacala inuu ku dhib yareeyo madlu madluubkaagii waad gaadhaysaa taas waad kuma liibaani taas baa rasuulka ilaahay ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaahi walaa tacjiz kolley laa tacjizna balaa barhkood jiibtoo la fadxiye laakiin ta hore waa ixris oo bal matalan tan dambana laa tacjizo cajaza yacjizu haddii dee bal cajiza yacjazuna way soo naqliyeeno walaa tacjiza laba idhaani bal taasi waa ta waa jumladaa kooban laakiin dee macnaha weyn xambaarsan bal dee waxa weeyaan ruuxii ama ayn dee arrin adduunyo anfacaya ku dadaalayay doonaya inuu gaadho ama arrin aakhiraba waa dee labadan arrimood waa laba janaaxoo dee uu baahanya inuu kuba duulo kulaba yimaadee wain asaabaka hadduu ku asiibo shay-un shay qadar baan ku helay waxbaa ku asiibay falaa taqul haodhan markaa dee raalli noqon weeye amarkii ilaahay u hoggaansan ku sabir wixii ku helay oo falaa taqul ha odhanin low anii facaltu haddaan anigu ahayd mid dee aan sameeyo o macnaa ujeeddadu haddaan samayn lahaa waxaa iyo waxaa kaana kada wa kada arrinku saasoo ahaan la waa ruux hadduu ictiqaadsan yahay waxaan uu isleeyahay dee malaa way ku dhaafta oo way ku seegtay hadduu laba yimaado qadarkaba inuu isbedeli lahaa arrinku inaanu sa noqdeen iyo wixiina waa wax dhacay maaha wax soo socda wax mustaqbala maaha waa wax uma lama imanayana taasna asaf u khayr iyo kaba murugeysan yahay khayr kan dhaafay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala taqdiirkiisii aqoonsan taasna maaha rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh umuurasaasi way kaba dhacday bal wixii yimina waatay kuba fasireene waaba isagoo isle de haddii bal san arrintan waxaan aada samayso waxani mabay dhaceen le marka waa ictiraad cala alqadar bay taasi tahay wixiina waa wax dhacay iyada taa ha laba imanin sababto laakiin qul waxaa tidhaahaa qadar ullahi kani waa qadarkii ilaahay wamaa shaa wixii uu doonuu facala sameeyey ilaahayna muxuu rasuulka ilah hi faina low hadiidaasi ay lowdaasi taftax waxay faraysaa camala shaydaani shaydaan camalkii bay kugu furaysaa macnaa waswaaskii bay kugu furaysaayo arrinku hadduu yahay ictiraad cala alqadar ood leedahay waxaan haddii dee san matalan uu bal matalan saa aan yeelo sanay arrintu ahaan laydo arrintu ay tahyba waxani mabay dhaceen aada leedahay shaydaanka wasaawisiisii iyo qadarkii ood beenisa iyo ama shuba iyo shaki kale ku gala iyo waxaasay kugu furaysaayo taaha odhane wix kol hadday wixii dhaceen lamana rafcin karayo wixii lama bedeli karayo e leh ilaah baa qadaray wixii uu doonaana ilaahay sameeyey adigoo dee intii karaankaagi ahayd dadaalayo ilaahayna kaashanaya bal taa dhe laakiin arrinku hadduu yahay aanu ahayn ictiraad cala alqadar aanu ahayn khayr dhaafay oo ama daaco ilaahoo dhaaftay oo wixii de markan imaka meel uu ka soo qabtaana aanay jirin buu murugo uu ka murugaysanya hadalkan u yidhi isagoo qadarkii ilaahay rumaysan taasoo kale iyada bal matalan taasoo maaha in waxa weeya de wax imaka tii madmuumkahay tii laysu diidayey shaydaan waswaasikiina ma furayso haddii bal matalan waxa weeyaan arinku uu leeyahay mustaqbal iyo wax dee mustaqbalkii uu leeyahay saa iyo saasaan yeela arrintu lowdayna ay soo gashana kolley basay barhkoodna axaadiid kala duwan oo soo aroortay ay kuwa xambaareen bal taas maahay lakiin waa wixii ictiraad cala alqadara kolley bukhaari baaba baab buu uba dhigtay oo isagu uba dhigtay baab maa yajuzu min allow manaa wixii banaanaayee low ahaa ujeedada low oo la isticmaala waa low al uglageliya oo tarjamada marka wuxuu soo obeed lowlaa xitisaanu cahdi qowmika bilkufri la atmamtu lbeyta calaa qawaacid ibraahima xadiidkii hore aynu soo maray oo kale caaisha kulaha haddaan qoomka uu jaahiliye ku cusbayn dee beytkan waxbaan kama bedeli laha waa shay laakiin dee mustaqbal ahaan uu samayn lahaa haddii dee aanu tan kala dhowrahayn oo kale iyo xadiidkii kale aynu soo maray oo kale law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu lhadyi oo kale iyo bal axaadiidaas iyabuu soo qaatay haweeney low kuntu raajiman bigayri bayinati larajabtu hadiya waa haweeney ninkeedii ay licaantameen oo uurna lahayd oo markaa ilmihiina uu u ekaaday ninkii kale lagu tuhmaye lahaa ninkan ninkeedi uu kuma tuhmayo oo kaleo haddaan haweeney rajmin lahaa bayina la-aan iyadoona caddayd dee shahaadadii jirin iyo iqraar jirin haweeneydan waan rajmin lahaayoo kale iyo bal waa umuuro taasoo ictiraad cala almaqduur iyo cala alqadar aanay kuma sugnayn marka haddii aanay arrinta ictiraad cala alqadar dee isticmaalka low basi kuma sugnaa ee tani waa wixii ictiraad cala alqadara ee uu ruuxu leeyahay maanican maanta haddaanu jirinba arrinkani sidan m umaba dhacen uu leeyahay ee san kalay ahaan lahaydba oo waa taas waa shaydaanka wasaaskiisa ku furaysa faina low taftaxu camal shayaan shaydaan camalkii ayay furaysaa qalbigiibu ku tuurayaa qadarkii iyo ka shakintiisii iyo balgude shubhaad baa xaggaa isaga gelaya ee taa hel iskaba dhowro kolle waana xadiis weyn waana aan taarsun bal jumladaasun ixrus calaa maa yanfacuka wastacin bilahi walaa tacjis ee kolley inaan ruuxa muraadkiisii wax kastaanan kuma tadbiiqin karnaa cilmigan aan dhegaysan aan ku tarjawaa wax kastaba adugu wixii ku anfacayay adugu horta xaggaaga dadaal ha iskula hadhin weeye dadaal ha iskula hadhin dadaal adigu arrinta kalena ha iloobin oo ha odhan dee biquwati iyo bicaqli iyo bifahmi iyo taa ha odhan e istacin billahi subxaanaه watacaala de hadday tahay umuurtaada adduunyada waa taas ilahay subaan markaa muraadkaagii waad gaadhi ilahay muraad khayrlana rabbi baa kaagaba dhigi bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim kitaab اcilm cilmiga kitaabkiisii weeye waana cilmigaan kuma jirnayo wixii kuma tacaluqsanaa koley dee fadligiisa iyo taas iyo umuuro aan halkan kaba tilmaamayna ma aha aimada qaarkoodna kutubtooda axaadiis oo kale kitaabkan aad bay uhoreysiiyaan oo imika bukhaari oo kale saxiixiisa dee markuu badulwaxyi oo kolley waxyiga bilowgiisa iyo taa axaadiisii kusoo aroortay uu dhigto ee iimaankiina uu dhigto wuxuu raaciyaa intaanu cibaadaadba xataa bilaabin dahaaro bilaabin kitaab weliba dheer dee kenani waa koobay oo kitaabuulcilm ayuu isagu raaciyaa oo kale lakiin dee aimo kale oo aimadan sunanta ka midi meelo dambaysan muslim oo kale iyo ay geeyaan oo malaa waxaan filayaa dee cid kula mida bukhaari oo kale taasi ma jirto qolooyin kale kitaabkoodani waa wada dambeeya un bal waxa weeyaan dee aimo kala duwana mabaaxistan iyo mawduucaadkan kutubtan ay kuba soo dhex arooriyeen ama mooyaane dee kutubo ay kala duwan oo aimada uba khaas yeeleen cilmiga iyo waxay kuba tacalluqsanna waa jiraaye bal cilmiga kitaabkiisii weeye kolley axaadiis baynu wax kaba arki doonaa laga yaaba insha allahu tacaala inaanu casharka habeen dambeba inala dhaafin kitaabku biidn illahi tacaala baabunahyi can itibaaci mutashaabihi اlqur'aani wuxuu u baabaysanyahay nahayntii la yskaba nahiyayey raacidda la raaco qur'aanka kiisa mutashaabiha ah iyo wataxdiiri digitaankiisii la tatabuco weeyaan oo kaas wataxdiiri digitaankiisii la ysaga digayey digintii la yskaga digayay min mutabiciin kuwa had iyo goor dee iyagoo fidno u jeeda sida xaqiiqadiisi iyo taa ogow mutashaabiha qur-aanka tatabucayo oo kale digniintii la ysagaba digaya kuwaas iyo wanahay nahintii can ilikhtilaafi lqur'aan qur-aanka oo la yskuma khilaafo dee bal kale xadiidka inooguba iman iyo baabkiisa ama xadiidka inooguba iman nahintii la iskaba nahiyay bal umuurhaasu un baab yahay kolley umuuruna dee matin ahaan bay inooguba imanaysa axaadiis ahaan bay inooguba imanayaan oo markaasun baaba dee wixii inooguba yihi baan arki doonaa haddii ala idhaah xadaثna cabd الlahi بn mslmta bn qacnabin qala xadaثna yزid بn ibrahim aلtustariyu taas letusterna waa meel ee magaalo mala in ku taalay kolley waa waddankan iran imaka halkaa kuba yaalo ama qeybtan kolley ahwaaziye dee ciraaq iyo sooba xigtay qeybahaas baabay ahayd minkur waqtiyadii cumar ibn khadaab iyona waaba la furtay oo dee saxaabadii ayaaba dee qiyaadad iyo taa lahayd oo waqtigii halkaa la gaadhay muslimiintu ay furteen waxaan aniga halkan isagoo samcaani kaba soo naqlinaya dee kolley dabdigiisa sheekha horeeye oo tustar ayaa la odhanaya tada hore baa dabdisan ta dambana way fadxisan tahay sheekhan halkaasaa loo nisbeeyey ayuu leeyahay taas baa mashhuura markaasuu leeyahay samcaani oo kale iyo xaazimi iyo dadkii kale muxaqiqiintaha ta'da dambe way fadxiyeen inuu qaadiciyaad buu kaba soo naqlaya mashaariqiisa inuu ta'da dambena dambe soo naqliyo tustur yidhi baa laal markaa taas baa laguma dabdiye bal marka waxa waa cibaaraan doonayay inaad cibaara ii yar taala aniga samcaani isagoo kasoo naqli samcaanina kolle waa imaam horta waa usro horta dee sama samcaaniyiintu waa usro in asalkoodii hore xanafiye ah laakiin waxa weeye in sheekh ama dee nin baa markii dambe madhabka shaafici waa abulmudafar imaamkan qawaadica leh ayaa asalka usradu taas bu haydo waalidkiiba dee wuxuu ahaa aimadii xanafiyade ayaa shaaficiye noqdo markaa usradu intii ka dambeysayna waa aimo waaweyn oo dadkii waxa weeyaan dee waxtarkoodii iyo nafcigoodii iyo bal umuuraha cilmigoodu bayna soo gaadheen ama abulmudafar ha noqoto ama ninkan imika wax kaba soo naqlinaya haba noqota busa bal masalan ee adigu taas ayd waxtar weyn lahayd oo dee marka la eego cilmigan islaamiga iyo turaadkan islaamigana kollay dadkii asaarta fiican kaba tegay ahaaye laakiin samcanigani uu imika wax kasoo naqlinaya waa kitaab wuxuu dhigtayba qorooyinkiina stal ansaab buu dhigtay kitaabku waa kitaab madbuuca aan filaya dabacadii ugu horreysay xaydaraabad lagu madbuceeyey mooyo dee dabacaad kale walaa laga taas laga taswiirayna in la madbuceeyey ajza ku madbacaysan oo ajzada qaarkood dee shan mujalad baan arkayba laakiin dabcadiisii asalka dee toban iyo ziyaada ay hatii mucalimi iyo ay dabdinayeen markii hore laba madbuceeyo kolley baa taas waa kitaab waxaa arrintiisu ay tahay waa qeybtan taraajimtae laakiin jaanibku isagu dee waxa weeyaan xoogga saaray dee qimana uu kuba yahay waa xaggan nasabyada ama nasabku ha kaba yimaado isan oo kale beled ama ha ka yimaada reer ama wax kale xirfe ha kaba yimaadee intuu kelimadii dhigtay isagoo xuruufta mucjamka kuba soogan ayaa dadkii meeshaa loo nisbeeye buu dhiganaya o imika tuster buu dhiganayaaba markuu ta'diya siintii dhigto ayuu ciddii bal maga loo nisbeeye culimo ahayd kuwuu tarjamadiisa dheeriya kuwa koobaba uu dhiganaya bal kitaabku waa kaasoo dee abusacad iyo samcaani ayaa le oo nin kolley dee shaqadiisu kumayaalma ay gaadheen bal markaa waxay taasi waa mid isaga haddaba kasoo naqliya oo cibaaradan u wateen qolooyinkiina sharaxaysane iyo baldatun min kuri lahwaazi min bilaadi khurastan saasaa ay qoran oo ha iyo wow iyo ra kolleyna dee sidaa loo yaqaano waa za weeyaan oo khuzastan weeyaan oo za weeyaan rama hasan dee ku ognahay waxaan filaya waa dabcada kitaabkaygan ba horta ay tahay oo khurastan ma khuzastan oo dee za weeya halkaasi waatan haliba aniga waxa dhacday yaqulu laha naasu halkii tuster la odhan laabaa siin iyo ta iyo ra keliyay qoran tahay oo ta'dii baa iyada halkana maqan oo dadka waxaa laba idhahaa dee tuster e markaasaa wuxuu leeyahay bara ibnu malika saxaabigaas ah ayaa qabrigiisu yahay oo waa taa malaa aan soo naqlinayay bara ibnu malik oo dee markaa man la aqsama cala allahi la abaro halkii maalintii uu joogay iyadoo xisniga hore u furmi waaye ay saxaabadu ku yidhaaheen bara aqsim calaa rabbik dhaaro oo rabbiga korkiisa kuma dhaaro in fadxiga la nasiiyo ee kuba dhaarto ilaahayna fadxigu furay isaguna dee geeridiisana waa weydiisanaya de halkiina waa lagu dilay ba bara ibnu malik o anas ibnu malik walaalkii bal adigu tan uga jeedaa khusastan iyo halkaa tustarba wey waa sheekhan halkii loo nisbeeyey qaalat haddaba can cabdillahi bni abi mulaykata can ilqasim bni moxamed waqasim bni moxamed bni abi bakrin can caaishata qaalat talaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aqriyey waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat ilaa aakhiri alaaya ayuu aqriyey markaasuu xadiidka sheegay bal haddaan laqbada un soo yar laqbeeyo kollay tafsiir ma joogno umuurana kuma joogsanayeen huwa ilaahay aladii kii weeye anzala dejiyey calayka korkaaga alkitaaba qur'aanka kugu soo dejiyey minhu qur'aankii waxaa kaba mida aayaatun aayaat muxkamaatun muxkam ah oo huna iyagu aayaadkaasi umulkitaabi kitaabka asalkiisa macnaa isagii loo celinayo markay ishkaal yimaado istidlaalkii iyo ishtibaah yimaado iyagaa dalaaladooda iyo macaanidoodu ay cad ahay oo laga dhaqaaqayaayoo loo celinayaa kitaabkii tan baa umulkitaab macnaa waa asalkiisii loo laamayey marka ishkaal xaggii istidlaalka iyo ishtibaah iyo waxyaalahaas yimaadaan dalaaladooda cad wawqaru kuwo kale ayaa kaba midoo mutashaabihaatun isshabahaya bal kolley muxkam iyo mutashaabih ee halkan qur'aankii waa kanoo kuwa muxkamaada iyo kuwa mutashaabihaadii labadiiba qur'aankii inay ka mid yihiin baa ilaahay nooguba sheegay in kitaabun uxkimat aayaatuhu iyadoo qur'aankiiba dee lagaba cabiray inuu wada muxkam yahayna waa taas way timi in waxa weeyaan oo dee iyadoo uu mutashaabih yahayna qur'aankii lagaba wada cabirayna way timiye dee xagga marka la eego inuu dee isshabahayo qur'aankii oo xaggii nadmiga iyo qisastii iyo umuuraha kale qur'aankii waa macnaha halkaa kuba yihi mutashaabiha in inuu xagga marka la eego dee wax khalala aanu lahayn kalaamkii ilaahiyahe iyo taas oo kalena uxkimad hay-at waa macnihii loo jeeday laakiin xagga taqsiimkan ah muxkamaad iyo mutashaabihaad inay jiraan kolley mufasiriinta aqwaashoodu way badan tahay iyo dee aimadan kale kutubtan culumulqur'aan dhigtay oo xataa suyuudi kitaabkiisan aladqaan dee baab dhan buu ukhaas yeelay iyo mawduuc dhan ama baxti dhan oo almuxkam iyo almutashaabiha qolooyinkii kale saa dee kaba horreeyey sida burhaan zarkashi oo kale iyo qolooyinkii kaba dambeeyey halkaa mawduucaasna ku dheereeya iyo ku gaabiyaba kutubu tafsiirna markay halkan joogaan aad bay uba dheereeyaan kutubta usulku iyaguna xadda iyo qismi weyn bay kaba qaataan oo kale iyadoo dee marka la eego xataa kutubta mustalax oo kale malaa xaakim baa dee baab saasa dhigtay suyuudina axaadiista oo muxkam iyo mutashaabihiin ay kuma jiraan buu cunwaan uba dhigtaa marka la eego alfiyadiisa wa minhu duu tashaabuhin lam yuqlam lam yuclami taawiiluhu falaa takalam taslami oo markaasuu dee wixii kalena muxkamaad muxkam kaba dhigay bal waxaan leeyahy kalaamkuu dheeryahay iyo waxyaalihi ay kuma fasireen bal umuuraha ugu badan ee imaka halkan ama dee waa aqwaalahooda ta ugu sii dee marka la eego ugu dhow ama aqwaalaha kuwa kamidi waxa weeyaan muxkamku inuu yahay kaa macnihiisu cad yahay iyo dalaaladiisu ay cad ahay ee wax labsiya iyo wax ishtibaaha ama ixtimaal wax kale uu ixtimaalayo ruuxu qarad xun lihi uu siyaalo kale ku fasiri karo hawadiisii iyo bidcadiisii uu kuma xoogeyn karuu xujaysan kara ka aan lahayn bay taasi tahay ee tashaabuhuna wuxuu noqonayaaba kaa isagu kii bal matalan mutashaabihiisii waxay kuma fasireen kii dee ixtimaalkiisu aanu caddayn ishtibaah kaba imanayay kolkol wuxuu kaba imanayaa dalaaladii mushtarak ahayd sida qurcigii oo kale oo dee xayd iyo nikaaxba noqda aladi biyadihi cuqdatu nikaaxi oo dee zawjkii iyo werigii labadiiba laguma fasiray lamsigana ou laamasumu nisaa jimaac iyo dee matalan taabashadii labadiiba noqonaya taa waa laguma fasiray bal adigu kolkol dee aayaadkan su curuftan muqadacaadkaa way kuma fasireen bal waxaan leedaha macnaha hore unkii muqaabilkiis kaba dhigno waa kaa isagu daahirkiisa marka la eego yar ishtibaah kaba imanayo ama ixtimaalla ay kuba imanayaane de waxa weeyaan wej wax ka badan bay ixtimaalaya tashaabuhina ama mutashaabihiina waa la yidhi marka ilaahay baa wuxuu inoo sheegay muxkamaad iyo mutashaabihaad waxaan leeyahay anugu dee kalaamkaa dheer waan yar ishaaray un imaka halkan inuu qur'aankii kaba mid yahay oo haddaba kaa muxkamaadkaa bal aad mid ku socdee kaa dalaaladiisu ay caddahay labsi aanu kuba sugnayn ishtibaah aanu ku sugnayn ee dalaaladiisani ay caddahay waayo kol kol marka dee la joogo kutubulusuul oo kale muxkamka maa yuqaabilu naskana way dhahaan mansuuka wixii qaabilayo haddii la idhaha ayaddani waa muxkam tanna waa mansuuq oo kale iyadana macnahaasi waa yimaadaaye imaka halkan jaanibkan kalean dee ku fasiraynaaye kaa dalaaladiisu ay caddeen ina ixtimaal iyo xagga ishkaalka iyo wax kuba sugani aanu jirin waaba muxkam isagaa umulkitaabo si umulkitaab u yahayna dee markay noqoto istidlaal noqoto haddii ishkaal yimaado isagaa ah ka wax lagu fasirayo ee loola laamayo loo celinayo taasba wey mid kaloo mutashaabihaadi waa jiraa oo kaa dee isagu mutashaabihaadka waa kan hadduu ixtimaal wax ka badan ixtimaalayo kii ujeedo kala lahaa waa koonoo dee dadka ahlalahwaa iyo mubtadaca iyo kol kol bay daahir qur'aan xujaysaan bidcadoodan ay ku xoogeynayaan muxkamkii taa kama helayaan ee tanna de waa ta'wiilkiisan ay iyagu si kale ay uga fasirayaane zayqoodana kaba mid ah taasoo kale haddaba kaasi waa ka mid mid mutashaabihaade faama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda zayqun leexasho xaqa ay ka leexanayaan ay kuba sugnayd fayatabicuuna way raacayaan oo waxay tatabucayaan maa tashaabaha minhu wixii kaba dheehgalay kaas bay tatabucayan waa qarad ay leeyihiin kuwa qaarkood waa asxaab alahwa zanaadiqadii baa saa ahayd kuwii kale iyagu taas uba jeeday kanay tatabucayaan bal matalan waana haddii la eego xaqiiqadiisa iyo taawiilkiisa dee waxay ahayd in lagu fasiro kan muxkamkaa iyagu say doonayaanna waa say iyagu ujeedadooda seede ninkii sabiiq ama sabiiq ibnu cuslin laba odhanaya cahdigii cumar oo kale ciraaq isagoo kaba yimi e waa laga soo ashkatoodo isagaa yidhi soo dira wuxuu meelaha majaalisu yimaadaayo wadaariyaati darwan iyo filxa adigu umuuraha caynkaasa ayuu urursada o yidhaha maxay yihiin iyo tan buu meelaha kalama hadlayo dee markii uu madiine yimina cumar soo gaadhsiiye cumarna ulo ayuu usii diyaarsadayba isagii markuu yidhi adigu maxaad ahayd oo de anaa cabdullaahi sabiiq oo kale anaa cabdullaahi cumaro ee wuxuu ku bilaabay un markaa darbi madaxiisa ilaa markii dambe yidhi dadka yaan la fadhiisanin ninka adila hadlino adigu ugu dambeyn markii dambe wixii ay kaba tegeen adigu dibba uguma fasaxay ciraaqna kuba noqdeen bal markaa dadka caynkaase waxyaalaha caynkaasa u tatabucaya waa kuwan dee zay qaluubtooda kuba sugan yahay wey fayatabicuuna ma tashaabaha minhu maxay u tatabucayeen ibtigaa alfitnati waa fidna dad ay kuba fidneeyaan iyo taas bal doonitaankeed wa ibtigaa taawiili taawiilna waa macnaa waa xaqiiqadiisa inay ogaadaan iyo ama saas iyagii baana sidan kuba awiilanaye taa doonitaankeed iyo dalabkeed wamaa yaclamu ma ogo taawiilahu macnaa taawiilkiisa macnaha arrinkan waa xaqiiqadiisa iyo dee maa ya-uulu ilayhi amruhuba ila allahu ilaahay u mooyaane cid kaloo ogi ma jirto waraasikuuna bal halkan wowdii istinaaf haddaan kaba dhignay kuwa iyagu manaa cilmigii aad iyo aada u makansaday fi lcilmi cilmigii makansaday yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa bihi waa kan mutashaabiha waanu rumaynay waxa weeyaan haddii bal matala dalaalidiisuba aanay caddayn waanu rumaynay oo kullu mid kasta oo min almuxkam walmutashaabih min cindi rabbina rabbigae agtiisuu kaba ahaaday wamaa yadakaru qur'aanka waanooyinkiisa iyo mawaaciddiisa kuma waansoomayo kuma waano qaadanayo ilaa ululalbaabi dadka cuqusha fiican u saaxiibkaa mooyaane mar adigu rasuulka aayaddu aqriya kolley arrinkani waa yar ishaaraaduna tafsiir maahe qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi idaa ra'aytum haddaa aragtaan aladiina kuwa yatabicuuna tatabucaya maa tashaabaha minhu wixii dheeh galay qur'aanka mutashaabihiisa dalaaladiisaasi aanay waa caddaynee dee umuura ixtimaalayeyba ama bal taas oo kale waxaa tatabucaya raacraacaya kaasun urursanaya dabagelaya doonaya taawiilkiisa iyo waxyaalaha inay ogaadaan faulaaئika kuwaasi aladiina kuwi weeye sama allahu ilaahay magacaabee uu yihi faama aladiina fii quluubihim zayqun waa kuwaas weeyaane faxdaruuhum ka digtoonaada iskaba ilaaliya xadaثna abu kamil fudayl bn xuseyn اjaxdariy qaala xadaثna axmed bn zayd qaala xadaثna abu cimraan aljawniy qaala kataba ilaya cabdالlahi bn rabaxin اlansaariyu baa iisoo qoray hore waa inoogu horeeyey ima rabaxan alansaareed ana cabdالlahi bna camri cabdالlahi bna camr qaala inuu yihi hajartu waan ka lahay macnaa bakartu weeye ilaa rasuuli اllaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay xaggiisii iyo majliskiisii baan ku ka lahay yowman maalin wakti horaan imi qaala wuxuu yihi fasamica wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh aswaata rajuleyni laba nin dhawaaqyadood buu maqlay ikhtalafaa iskhilaafay fii aayatin aayad bay isku khilaafeen aayaddan qur'aan baa mise maaha iskuma khilaafin oo dee qur'aankii mid inkerayey may jirin inuu aayad ilaahay soo dejiye way garanayeene laakiin bal aayad ama xagga dalaaladeedi iyo macnaheedii haba noqoto ama lafdigeedi iyo qiraa'adeedii haba noqoto way isma khilaafsanaayeen malaa dee khilaaf yar adkaaday ay kala fogaadeen fakharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxo nagu soo baxay yucrafu xaal la garanayo fii wejihi wejigiisa alqadabu cadho uu cadhaysan yahay wejigiisii baa bedela faqaala wuxuu uhi inamaa halaka way halaagsameenoo man kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey biikhtilaafihim bisababi ikhtilaafihim iskhilaafkoodii sababteed fi lkitaabi kitaabka iskuba khilaafeen oo iskhilaafka iskuba khilaafeen oo arrinku hadduu yahay iskhilaafkani dalaaladiisii oo laislaba eegayo iyadoona cadaawa iman iyadoo mid kasta dee kii kale ra'yigiisii wax baadilayaan aan arkasa umuurihii furuucdaha bal matalan dee qurcigaa sheegaynay ama kan dee biyadii cuqdatu nikaax oo kale oo ruuxani uu leeyahay midi leeyahay waa xaydoo taasuu leeyahay kii kalena waa waa uu leeyahay waa duhrigii arrintaa ay isla baxtay iyaanay isla eegayaan oo kale taa cadaawona kama timaado dee qur-aan beenintiina meeshii kama imanaysa iyo shubho kale marka aanay cadaawo ka imanayne dee mid kasta intuu qowlkiisii u arkay inuu xaq yahay ay tahay kaasun qur-aanka laguma fasiri karo kii kalena kiisii uu duudsayay hadday taasi tahay waa shay madmuuma tacasubka caynkaasa ee arrintu hadday tahay isla eegin iyo isla baxtin iyo isla eeg iyada taasi ba'si kuma sugne laakiin waa wixii aan taa ahayne ama dee kolley tacasub keenayey iyo umuurahan dee kitaabkao la iskuma khilaafo taas bay kuba halaagsameen ee iska daaya weeye wixii iskhilaaf ahee qur-aankii markay noqoto ama tilaawadiisii haba noqoto ama macaanidiisii haba noqoto iyo fahamkiisii haddii dee ay dhibi ka dhalanayso cadaawa ka dhalanayso ruuxu inuu arko kiisu inuu xaqiyo kii kale inuu baadiliya kaba dhalanayo tacasubka caynkaasee madmuumkii kollay dee waxyaala xunxun baa kaba ratimaya taasay ku halaagsamay ujeedada umuuraha caynkana iyo khilaafkii markaa wejku khilaafkana laynooma soo naqlin waxaana isku khilaafsanaayeen iyo aayadda isku khilaafsanaayeenna maba hayno bale laakiin de waa ixtimaalaadka aan leenahay taa iska daaya weeyaan oo manaa dariiqoodii hamarina xadaثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana abu qudamaة الxاriث بن cubaydi عan abi cimrana عan jundub بn cabdالlahi الbajaliي qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi iqra'u الqur'aana qur'aanka aqriya maأtalafat intay iswaafaqayso ay isu dulmayso عalayhi qur'aanka korkiisa quluubkum quluubtiinu intay quluubtiinu isu dulmayso faida اkhtalaftum fiihi haddaa iskuba khilaaftaan faquumuu kaca oo iska daaya oo markaa ka joogsada weeye bal xadiidku duruqdiisa aan yar wada gaadhisaan kalaamka imaamka usoo naqlino xadaثanii isxaaq bnu mansuuri qaala akhbaranaa abdamadi cabdالsamadi qaala xadaثanaa hamaamu qaala xadaثana abu cimraan aljawniyu can jundubin yacni bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala iqra'u اlqur'aana ma talafat calayhi quluubkum faida اkhtalaftum haddaa iskhilaaftaan faquumuu kaca taas buu yihi xadaثanii axmed ibn saciid ibn skrin idarimiyu qaala xadaثanaa xabaanu wa xabaan ibn hilaal qaala xadaثanaa abanu wa abaan ibn yaziid alcadaar weeye waa dadkii hore kitaabka qaala xadaثanaa abu cimraan wa abu cimraan aljawnigan imakaba aan hayne riwaayaadka horena kuma sugnaa cabdilmalik ibn xabiib qaala wuxuu uhi abu cimraan qaala lana jundubun waa jundub ibn cabdillaahi walxaal naxnu hilmaanu inama yaryar aan naho bilkufati kufaan kuma sugana waa yaryaraayeen qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi xadiidkan uuba sheegay iqra'u اlqur'aana bimili xadiiihima labadii nin hore abu cimraan kaba wariyey xadiidkoodii mid laba mid ayuu abaano wariyey labada hore dee waa hamaam iyo waxa weeyaan xaarith ibnu cubayd bay ahaayeen haddaba abaana kii mid laba miduu wariyey bal horta xadiidkii hore ahaa dee waxay ku halaagsameen kitaabkoodii ay iskuba khilaafeen sheekh wuxuu leeyahay halaagga waxaa loogama jeedaa dadkii naga horreeyey waa halaag diineed oo way gaaloobeen ama way bidcoobeenba waa ibtidaacoodii iyo kufrigoodii rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkoodii oo kale in laguma kaco oo waxaa dee kufri keenaya ama ibtidaac keenaya ama zayqa keenaya in lalaba yimaado ayuu inoogaba digayaaba weeye arrinkan rasuulkii ilaahay amray kol haddii la iskuba khilaafo qur'aankii in laga joogsado qiraa'adii baa la dayn ama halkii lagaba kaco wuxuu leeyahay wuxuu ku xambaaran yahay in ikhtilaafka aan banaanayn waxaan dee banaanayn ikhtilaaf aan banaanayn ama ikhtilaaf ruuxa gaadhsiinayo ku ridayo waxaan banaanayn se ama qur'aankii baa nafsa alqur'aan ma qur'aan baa mise maaha la iskuma khilaafaya ama macno macnihiisa ka midoo dee cad oon ijtihaad kuma banaanayn oo kale malatalan waa ikhtilaaf ama waxa kaba imanaya shaki ama shubha ay kaba imanaysa sida dee mutashaabihaadkaasoo la raac raaco kuwa asxaab alahwaaye dee shaki iyo shubha markaa meeshii ay kaba dhalanaysay haddii dee khusuumo iyo anigaa xaq ku taagan iyo anigaa xaq ku taaganoo hadhowna markaa taa lagu cadaawo cadaawa ay meeshii ka timaadiyo lagu culoobo waa umuuraha la wada diidaye wuxuu leeyahay laakiin hadduu dee furuucdii diinta lasoo bixitaankeedi yahay munaadaro la munaadaroodo iyadoo arrintu ay tahay in faa'iide la gaadho xaqi uu muuqdo kolba halkii xaqu kuba muuqdana laba raacayo iyada taas ee muslimiintu min cahdi الصaxaaba ilaa intii ka dambeysay nooca caynkaasa banaanidiisa way ku ijmaaceen waanay laba iman jireenoo maqsuud maahe muraadna maaha xadiidka laakiin kan loo jeedeeye ikhtilaafka loo jeeday halaagana keenaya lana faray bilqiyaami canhu iyo in laga joogsado waa noocaas ama kuwaas ayuu noqonayaabo labadan dariiq baan raacinaa si uu baabkaas dambe bal horkan aan ku daro baabun fi laladi اlkhasimi macnaa waa kii dooda badnaa dee cilmigii baabu noqonaya masaa-ishii cilmiga oo kale wixii kale baadil lagu doodayay baabu noqone kaasi wixii kuba yimi alaladu horta in waa sifa uno waa shadiid اlkhusuuma waa kii khusuumadiisa iyo doodiisu ay adkaayeen oo waxay leeyihin waxaa laga soo qaatay lafdigan alalad waxa weeyaan min ladiday lwaadi waadiga ama dooxa labadiisa dhinacba dee laga cabira ama laba yidhaha ladiday lwaadi waa jaanibahu macnaa ruuxan dee dooda adag ee had iyo goor xaq iyo xaqdarraba kuba doodaya uuneen wax aqbalahayn marka haddii ninkii khasmigiisa ahaa uu xujo laba yimaado wuxuu xujaysaba dhinac kale u baydhaya wax kale iyo dhinac kaleu maraya ama bal kaas baa horta aladbeyn marka labada lafti kolle waa isla miduuno alkhasimu iyo alkhasmu malaa dee qur'aankana kolley alkhasmuna waa timiye alkhasim iyo alkhasmu haddii alkhasmu la yidhaaho asalka hore waa maser oo waa doodii laakiin maxaa loo isticmaalay ciddii doodeysay baa loo isticmaalay oo maserkii baa dee adigu markaas maserkii baa la dhigay mawdic alismi waa riixii doodayey iyada marka haddii soodku uu fadxisan yahay meer reeban yaho alkhasmu aan idhaahno kii mfradkii iyo musani iyo jamci mudakr iyo muanas baa lafdigaasaa ku wada dhacaya taas waayo dee masaadirta qaariban lama tasniyayo lama jamciyo laakiin haddana waxay iska badnaan dee sida laba arko in la tasniyayo qur'aankabada wahal ataaka naba'ulkhasmi waayo jamacna way ahaayeen waana khasmi lafdigii masderkaa lagaba cabiray taas de waana tahay kuba sugantay iyadoo la jamciyo markaa jamc baa loo isticmaalay iyadoo la tasniyayo haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihimna waa tan bal taasi waa markay khasmi noqoto amaa khasim markaan idhaahno waa shaksigii weeye waa shaksigii waa kii dooda adkaa ama xaggaa maahirka kuba ahaayee dooda adkaaba weeye bal kaas bay tahay oo haddaba waxa weeyaan waa demigii la deminayey iyo inuu aada u xun yahay laysagana digayo kaa isagu shadiid اlkhusuuma laakiin maha dood dhammaanteede waa kii baadil buu isagu ku doodaya ama shay xaqa ayuu doonayaa inuu ku duudsiyo ama inuu baadil kuba sugo dee waana taasi way badan tahay oo kale kii muxaamigaa waa soo gelayaaye ruuxan un dee waxaan uu qaatay un eegaya ee isagoo uu ogyahay ruuxani inuu mubdiliyo ama waxaanu lahayn doonaya ama w isaga lagu leeyay uu duudseeyo doonaya inuu difaaco uun waa iyaguna dee waa kuwanay soo gelayaan oo ruuxii isagoo adigu shay baadila sugitaankii ama xaq duudsigii kuba doodaya o dhami waa aladulkhasmigan bay noqonayaan ama alkhasime kuwa haddaba digniintii la isagaba digayay demigii taas buu baabkeedii yahay xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وakiع عan iبni jureji عan iبni abi mulaykaةa عan caiشhaةa qاaلت qاala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina abغض الرijaali ragka loogu nacayb badan yahay ilى الlahi de hadday haweeney sidaad ku sifoowdana waa la midune ilaahay xaggii alأladu waa ka dooda adag le had iyo goor shay baadila ku doodaya ama xaq duudsigii kuba doodaya alkhasimu bal waxaan leenahay waa isla macno un alkhasimna waa alxaadiqu bilkhusuumati bu halkan inooguba kii aada u yaqaanay dooda dee waa hadalkar dood badan yahay de waana laakiin kaa wax madmuuma hadduu xaq imaka sugitaankii ama baadil duudsigii ku doodayo kani madmuuma noqonayo ee waa kaa ama waxa weeyaan xaq buu duudseeya ama baadil buu sugaagaya alaladuna waa shadiid lkhusuuma marka waxaan leenahay lafdigu waa iska de malaa waxay ahaan laydna lafdigan alaladu ayaa sifada noqon lahayd oo malaa dee sa asalkii alkhasimu laladu marka waa ka maahirka ku ah dooda ee aada u dooda adag kaas baa ilaahay uguba nacibya waana dee dooda madmuumkaa weeye waa taa ama baadil lagu sugayo ama xaq lagu duudsiyayo kaas baa ilaahay uguba nacab yahay baabu itibaaci sanani lyahuudi wاnnasaara digniinta iyadna la isagaba digaya nimankaa yahuudeed iyo nasaara dariiqoodii in la marayo wadooyinkoodii wadooyinkoodii sanan naain haddii aan siinta fadxidno kolley mufrad bay noqonaysaa waa adariiq sanan haddii sunan la yidhaahna jamcu sunatin bay noqon iyadna waa dariiqat lmasruuka waa wadadaa la maro ayay noqonoo de haddaan sanan idhaahnana waa lafdigu waa ifraade waa wadadoodii haddii sunan la yidhaahana jamcu sunatin waa dariiqat lmasruuka kole iyadna macnaha kama dheeraanayse bal imaka sanan baan aqriyaynaye taas waa dignitii la isagaba digayey iyo dee rasuulka ilaahay ka warramkii uu ka warramay waxaan waaqiceennu maanta yahayba uu sii sheegay oo calaamtii nubuwadiisay tahay xadaثanii سwayd بnu سacيidi qaala xadaثanaa xfs بnu maysarata qaala xadaثanii زayd بnu aslm can caطاء بni yasaari can abi saciidi الkudriyi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam latatabicunna tatabicunna waa raaci doontaan wallahi baan ku dhaartay latatabicunna waa raaci doontaan laabtuna waa laamulqasam wallaahi baan ku dhaartay alla tatabicun tatabicunna waa raaci doontaan oo raaci doontaan sanana aladiina kuwii wadooyinkoodii min qablikum ama dariiqoodii iyo wadadoodii idinka idinka horeeyey shibran musaawiya bishibrin wey waa taako oo la siman taako ujeeda taaka taaka u raaci doontaan waa iyadan wax farqi uma dhexayn waxay la yimaadaanba waa la iman doontaan waxay sameeyaanba waa samayn doontaan wadiraacan bidiraacin wadiraacan iyo dhundhun oo musaawiya bidiraacin oo xataa low dakaluu hadday galaan iyagu oo hadday dhaaraan inay galaan fii juxri dabbin mase lugolay godkeedba ay galaan latabactumuum oo ujeedadu maslagii ay maraan iyo halka waxay sameeyaanba dee idinkuna waa kuba raacaysaan kolley culimadu say leeyihin shibriga halkan taakada iyo diraaca iyo godkana dabbiga waxaa looga jeedaa un waa atamhiil bishidati lmuwaafaqati lahum muwaafaqada iyaga la waafaqayo say dee taam u tahay ay u adag tahay ayay mithaal uba tahay ee maaha dee umuurahan ee macnaa iyagiibaa waafaqaysaan waxay la yimaadeen oo dhan baa ku waafaqaysaan macaasiya mukhaalafaad dee bal imaka laa fi kufri buu sheekhu yidhi kufrina dee in badan oo magac islaam sheeganaysaa kufrigoodii way kuma waafaqayaanoo waatan kuwan ama diintii wax ka sheegaye dacneye bal rasuulka ilaahay kuwa magacyo islaam eliba ay dee matalan kaba mid ahaayeen oo dee kale markaas waxa weeyaan iyo waxyaalaha kale lalaba imanayo adigu iyagaa raacaysaan si kastaba waa kuba raacaysaan waa mucjiso daahira hadday saa imaam nawowi iyo waqtiyadoodii ay taa lahaayeen oo waxaan imaka inaga inoo muuqda inu ognay aanay iyaga uga muuqan bal dadku san aanay isu dhex gelin aanay jirinna dee san imaka bal de adyadoo guryihii la joogo dhaqankoodi iyo suluugoodi iyo wax kastaba guryaha dhexdoodii inay soo galeen oo sidaa laguma dayanayo de waxa weeyaan kolley iyaga taasi de waxyaalaha qaarkoodunba uba muuqday waxyaalaha qaarkooduna laakiin imikay mucjisadaasi muuqatay imika dee gaalo ay noqotayba almathalu laclaa macnaa waxa uu ruuxu himiladiisa iyo dee uu doono ama wax kusur uu leeyahay ama higsanayu isleeyahy aad gaadhid waaba iyagii noqday nasaare yahuud noqday bal waxa weeye rasuulka ilaahay taas buu yihi qulnaa waxaan ihi ya rasuul allahi alyahuudu wanasaara dee kuwan aad leedahay ku idinka idinka horeeyey ma yahuud iyo nasaara qaala wuxu uhi faman haddaa waa iyo waa iyaga weeye yahuud iyo nasaara ee maantana waxaan filayaa inaanay tacliiqba iyo tafsiirba uba baahnayn waaqicuna suu yahay xadiid tirmidi ay wariyeen ayaa kuba yimi iyaga raaci doontaanoo xataa haddii iyaga dhexdooda lagaba helo mid hooyadii caddaan ugu tegey waa laydinka heli taasna iska daa wax kale hooyadii caddaan ugu tegey xadiid tirmidi wariyey hooyadii dee calaaniye ugu tegey waa lagaba helayo dee imakaba waa taasuna kolley waxay sameeyaan oo dhan ba wax la sameeyo ama dee noqotayba ilbax iyo xadaaradu inay noqoto wixii iyagu ay yidhaaheen iyo waxay sameeyeen iyo waxay qabaan in lala yimaade alyahuud wanasaara qaala fuman وxadaثnii waxa ii waramay xadaثanaa cidaة dhowr min aصxaabina asxaabteena kaba mid ah can سacيid بn abi maryama qaala akhbarana abu kasana wahuwa mحamed بn mdrf can zayd بn aslama bhada isnaadi naxو adigu mslim ba wuxuu leeyahay muu magacaabay imaka sheekhyadiisii wuxuu ka dhigayna dadkii asxaabtooda ahaa ayuu kaba dhigay weliba mid iyo labana maahe waa tiray ahaayeen ayaa xadiidkan uu ka maqlay waxay ka warinayeenna ibnu abi maryam ayay kaba warinayeen ibnu abi maryamna abu kasaan abu kasaan baa zayd ibnu aslam halkaasay kuba kulmayaane waa isnaadkiisii wixii ka dambeeyey xadiidkan mid laba mid ah taas buri kolle macnaa xadiidku dee waxaan tafsiirba uba baahnayn aynu aragnoon maanta tacliiq uba baahnayna cibaarada dambe maka halkan xadaanii ciddatu min asxaabina ayuu sheekhu maaziri ka soo naqlinayaa inuu xadiidkan waa dariiqa xadiidku waa inoo mawsuul waa kaa sanadku inoo xidhiidhay laakiin dariiqani inuu yahay duruqda maqtuucada ah muslim dhexdiisu afar iyo toban weeye kii ugu dambeeyeyna weeyo asoo kaba cabiray in markaa qaadiciyaad baa taa ku haysta maaziriyo le maqduuc maha kaniye marka la eego musalax hadday noqoto huwa riwaayatu majhuulin waa ruux majhuula in riwaayadii maqduuco wuxuu ka dhigay wixii raawi lagaba goyo akunawina uu sii haysaa calaa kulli xaal waxaan leenahay imaka maqduuc maaha mursal lamahe laakiin waxa weeyaan waa xadiid ruux mubhami warinayo wa mubhamun maa fiihi raawi lam yusab siduu saaxibu lbayquuniya lahaa mubham waxaa la yidhaha raawi aan la magacaabini ku ku sugan yahay taasba weeye laakiin ashkaal ma jiro xadiidkii waa kaa inoo xidhiidhay sanadkii horena inooguma sugan tani waa umuuro imaamku inoo wariyey unoo markaa halkan dee xujadu waa taa hore abu isxaaq oo aa ninkii kitaabka kaba wariyeyna dariiq kalu leeyo waa ka raaciyo wuxuu hi qaala abu isxaaqa ibrahim بن محمد ibrahim بن محamed بن سفyاn xadaثna محamed بن yaحyى qala xadaثna بن abi maryama qala xadaثna abu غasana qala xadaثna زayd بن aslma عan caضاء بn yasaari وdakra xadيiثa نaxو tana waa armi aynu soo arki jirnayo kol kol inuu abu isxaaq ibrahim بن سufyaan uu yeesho sanad kale oo kii uu muslim ku warinayay ka caalisan iyo ziyaadaadkii kitaabka oo halkii muslim isagu ibhaamiyey ee uu yihi ciddatu min asxaabina can saciid ayaa muxuu isagu yihi waa kan nin buu magacaabay moxamed ibnu yaxya la idhaaho oo ka warinaya ibnu abi maryam waa saciidkii dariiq kaleoo kiina ka caalisan weliba gees kalena tasmiyada ay kuba sugan tahay lakiin macnu waa inoo cadi wallah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha